bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa labaiy labaatanka abril sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada warka reediyo wardeer oo dhan allahu naxariistay waxaa shalay dilkii dambe magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkeyn lagu dilay guriga maxamed ibraahim raage oo ka mid ah wariyaashii ka howlgelayay magaalada muqdisho maxamed ibraahim raage ayaa waxaa toogtay kooxo dable oo basolado ku hubaysan kuwaasoo looga shakisan yahay inay shabaab ka tirsanaayeen xilli uu gurigiisu sii galayay geligii dambe shalay isla maanta ayaa lagu aasay duleedka degmada dalkiinle ee gobolka banaadir halkaasoo aaskiisa ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta oo wariyuhu ka howlgelayay maxamed ibraahim raage ayaa waxa uu ka mid ahaa wariyaashii ka howlgelayay gudaha dalka soomaaliya kahor intaanu muqdisho ka amba bixin oo isaga qixin sanadkii laba kun iyo sideed markii dalalka wariyaasha ay soo bateen hase yeeshee dabeeqadii sanadkii lasoo dhaafay ayuu magaalada muqdisho dib ugu noqday isagoo ka yimid dalka uganda oo uu qaxootiin muddaha ku ahaa markaasina waxa uu shaqo ka bilaabay xarunta t v-ga qaranka soomaaliyeed iyo idaacadda raadiyo muqdisho oo afka dowladda ku wada hadla maxamed ibraahim raage rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye waxa uu ifka kaga tegay laba caruur iyo xaas uu qabay waxaana sidoo kale dilka wariyahaasi cambaareeyey xubnaha kala gedisan ee bulshada soomaaliyeed iyadoo isla mar ahaantaasina ilaayo hadda aanay jirin cid loo soo qabtay dilkiisa danjire maxamed anabiif oo ah ergeyga midowda ah afrika u qaabisan soomaaliya ayaa cambaareeyey dilka maxamed ibraahim raage james won danjiraha mareykanka ee soomaaliya ayaa sidoo kale cambaareeyey wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdilaahi cilmooga xirsi ayaa cambaarintaa lamid ahi jeediyey maxamed ibraahim raage wuxuu noqonaya wariyihii afraad ee gudaha magaalada muqdisho lagu dilo sanadkan keliya ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ayaa dowladdu ugu baaqday in ay wax ka qabato dilalka wariyaasha loo geysanayo innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya mudane cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa maanta hortagay baarlamaanka soomaaliya halkaasoo su-aalo ay weydiiyeen xubno ka tirsan baarlamaanka dowladda soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa bal wararka sheegaya in dhowaantan xarunta madaxtooyada villa soomaaliya baqaaro hubku kaydsanaa lagala baxay oo dhinaca shabaab lala aaday waxa uu sheegay in warkaas ay yihiin kuwo aan waxba ka jirin hase yeeshee dad ay isku dayeen in hubkaasi ay damcaan laakiin ciidamada ammaanka madaxtooyada soomaaliya ay qabteen raggaasina ay xiran yihiin cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi waxa uu dhinaca kale beeniyey in darayska cusub ee ciidanka milatariga dowladda soomaaliya oo ku jira baqaaro ku yaalla magaalada muqdisho dhowaantan lagala soo baxay dabadeedna ay xirteen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab kuwaas oo weeraray xaruntii garsoorka dalka isagoo tilmaamay in weerarkaasi ka dhacay xarunta garsoorka dalka raggii weerarkaasi geystay ay xirnaayeen tuutihii hore hase yeeshee tuutaha cusub aanay ilaayo hadda inaan dowladda soomaaliya ahayn gacanta ku hayn waxaana uu tilmaamay inay ku dadaalayeen sidii aanu tuutahaasi cid kale gacanta ugu geli lahayn darayska ciidanka dowladda soomaaliya ayuu sheegay inay yihiin hadda kuwo markaasi si aada u xafidan ayna ka hortegayaan cid kastoo isku dayda inay qaadato ama ay si gaara u isticmaalaan baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay su-aalo kuwan la mid ah weydiiyo oo amniga khuseeya wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya mudane cabdikariin xuseen guuleed oo isna iska difaacay su-aalihii ay weydiiyeen xubnaha baarlamaanka soomaaliya ka mid ah halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa reediyo wardheer kooxo hubaysan ayaa saaka weerar madaafiica ku qaaday garoonka diurdaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaasoo ka xaraysnaa dil shalay magaaladaasi ka dhacay duqeymaha ayaa bilowday kadib markii maleeshiyo beeleed hubaysan oo kasoo jeeda dhinaca maamulka galmudug ay madaafiic ku weerareen garoonka diurdaha gaalkacyo ee waqooyiga magaaladaas halkaasoo puntland ay gacanta ku hayso madaafiic kaloo jawaaba ayaa sidoo kale kusoo dhacayay koonfurta iyadoo ilaayo hadda aan la garanin in khasaaraha rasmiga ay madaafiicdaasi ka dhasheen sida la rumaysan yahay maleeshiyaadka madaafiicda dulowday ayaa ka caraysnaa dil shalay nin ay isku heyb yihiin ay gudaha garoonka duurdaha magaalada gaalkacyo ku dileen ciidamada maamulka puntland kaas oo kana mid ahaa sida la sheegay ciidamada daraawiishta maamulka galmudug kadib markii uu ka dhagaadeegay inuu istaago xilli uu doonayay in garoonkaasi uu isticmaalo waxaana markaasi rasaas ku furay ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada garoonka duurdaha magaalada galkacyo ilaayo hadda war rasmi oo kasoo baxay dhinaca galmudug ama puntland ayaanu jirin oo ku saabsan xiisadan ka dhex xaluulsan labada dhinac wixii urare kusoo kordha dhegeystayaal waan idiinsoo gudbin doonaa warkii aad ka dhegeysanayseen redio wardada kheyrta qiimaha qadarinta ee naga mudan waa nageyntaa